بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إن شاء الله سلسلة دي رمضانك waxaynu kasoo baxnay koob iyo toban cashar cashirkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa fadliga iyo wanaagga markaynu afurkii dhammaynay waynu kasoo bilownay kowdii ugu horreysay ramadaanka iyo ujuubnimadiisii aynu soo wadnay maantoo dhan lasoo soomanaa afurkii waynu dhammaynay kabacdina waxaynu ku xijinay fadliga iyo wanaagga laga helayo qofkii maantoo dhan soomanaa camalka ku xiga marka oo qofku hadduu afuray camalka ku xiga uu samaynayo oo hameenkii la samaynayo waxa weeye waa qiyaamu leyl marka casharka labiyo tobnaad buu noqonayaa qiyaamu ramadaan ama salaatu taraawiix dheh ama qiyaamu ramadaan dheh ama qiyaamu leyl dheh intaba oo isku macno wey ama tahajud dheh marka kulli waa magacyada loo yaqaano salaadaas la tukado bacda alcishaa marka sida ay culummadu u isticmaalaan qiyaamu leyl waxaa loo isticmaalaa sanadka oo dhan habeenkii wixii bacda alcishaa la tukado salaada subax iyo cishaa inta udhaxaysa salaada loo soo kaco ayaa la yidhahdaa qiyaamu leyl waa tii nebiga ilaahay amray oo waajibka ku ahayd ummaddana loo suneeyey qiyaamu ramadaanna waxaa la yidhaahdaa ama taraawiix waxaa la yidhaahdaa bisha ramadaanka salaadaa la tukanayo waa iska salaatuleylkii waa isku mid weeye laakiin taraawiix baa lagu magacaabaa haddii awalka laga tukado bacda alcishaa mubaasharatan haddii la tukado salaatu taraawiix baa la yidhahdaa haddii dib loo dhigo sidii selafku ay samayn jireen oo inta dib loo dhigo ee, habeenbarkii fi jawfi leyla tukadana tahajud baa la yidhahdaa marka s- intuba waa isku salaad isku cadad ah aan kala duwanayn laakiin waxa weye magacyadaasaa loogu kala bixiyey Mm. ee ma aha laba salaadood dadka qaar baa waxay moodaan tahajudka iyo salaatu taraawiix inay laba yihiin oo labadaba la wada tukanayo maya fiidka hore haddaad tukatidna taraawiix baa lagu magacaabaa haddaad gelinka dambe tukatidna tahajud baa lagu magacaabaa laakiin waa salaa waaxida oo nebigu intii uu tukan jiray habeenkii aan laga badinaynin awalan marka marka ugu horeysa mashruuciyadeeda tushracu salaatu taraawiix salaatu taraawiix waa mashruuc nebiga ayaa sharciyeeyey oo tujiyey saxaabada sida imaamu albukhaari raximahu allahu tacaala uu warinayo can caaisha radiallahu canha uu ka warinayo waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam kharaja leylatan kharaja nabiyu sala allahu calayhi wasalam leylatan min jawfi lleyli fi- ee, hamay barkii markay tahay oo ay jawfu leyl noqotay gurigiisuu joogay awal gurigiisu isaga tukan jiray oo masaajidkaba laguma tukan jirin salaatuleylka oo nebigu wuxuu amray guryihiina ku tukada ayuu yidhi saxaabada salaatuleylka marka bishii ramadaan markay noqotay oo nebigu gurigiisa isaga tukanayey ayaa hameen habeenada ka mid ah ayuu soo baxay hameen barkii masaajidkuu galay fal- fasallaa fi lmasjid masaajidkuu ku tukaday rag baa arkay iyaguna masaajidka joogay fasallaa rijaalun rag baa la tukaday bisalaatihi rag baa la tukaday oo ku xirtay salaaddii markay arkeen nebiga oo tukanaya salaad sunnaa ayay ku xirteen waana bannaan tahay in la isku xirto salaada sunnaha fa asbaxa annaasu dadkii baa waa beriistay fataxadathuu way isku sheekeeyeen waxay idhahdeen nebigaanu la tukannay xala oo salaatuleyl baanu nebiga la tukannay markaa weli taraawiix iyo lama yaqaano laakiin waxaa la yaqaanaa salaatuleyl fajtamaca annaasu dadkii waa soo kulmay oo ka soo batay ma- habeenkii dambe uu soo baxay nebigu habeenkii labaad waa uu tujiyey oo isa- intuu iska tukaday bay iyagiina ku xirteen faruhu ka qaaday waa tujiyey habeenkii saddexaad bay haddana soo bateen aad bay u soo bateen waa uu tujiyey saddex habeen markuu tujiyey ayaa habeenkii afraad masaajidkii waa buuxsamay cidima maharinba magaaladii dhan baa warkii la isgaarsiiyey nin walba wuxuu is yidhi alla ayay ku dhaafin salaada nebiga oo salaatuleylka aad nebiga la tukatid habeenkii afraad marka falamaa kaana leylata araabica habeenkii afraad markay tahay lam yakhruj nebigu ma soo bixin gurigiisii wuu isaga tukaday uma soo bixin iyagiina waa sugayeen habeenkii oo dhan ilaa salaadii subax la gaaray salaadii subax buu usoo baxay oo waxa weye uu tujiyey dadkii falamaa qadaa salaata subxi markuu salaaddii subax dhameeyey aqbala cala annaasi dadkiibuu soo qaabilay uma qaala waxa uu yidhi amaa bacdu intaa ka bacdi miya markuu istiftaaxii sameeyey ayuu wuxuu yidhi amaa bacdu fa innahu lam yakf igama qarsoonayn makaanaku calaa makaanakum calaya makaanakum fa innahu lam yakfa calaya makaanakum meesha aad fadhideen iyo inaad joogteen xalow dhan halkaas oo idi sugayseen waan la socday igama qarsoonay maxaa marka noogu soo bixi weyday iyadoo la weydiiyo kala wey isagaa ka jawaabay walaakinii khashiitu an tufrada calaykum fatacjizuu canha waxaan ka baqay buu yidhi haddaan idinku sii wado oo saa ramadaankao dhan u wado in laydinku waajibiyo oo salaadii ay waajib idinku noqoto oo markaad awoodi kari weydaan marka gurihiina iskaga tu qof walba waxa weeye gaarkiisa iskaga tukado oo nebi wuxuu ka baqay jamaacada haddii lagu wado in waxa weeye markaas ay hadhow awoodi kari waayaan inta jaamaacadii la waajibiyo fatuwufiya rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa dhintay waalamru calaa daalika arrinkii isagoo saasa oo waxa weeye saxaabadii ay waxa weeye nin walba gaar isaga tukanayo oon jamaaca jirin oo maadaama laga baqay in la waajibiyo ayaa halkaa nebigii dhintay calayhi salaatu wassalaam qaala ibnu shihaab waxa uu leeyahay oo ruwaadii ka mid ah waxa uu yidhi twafiya rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayaa dhintay oo walamru calaa dalik saas ayuu arrinku ahaa oo waxa weeye furaadaa baa loo tukan jiray iyo weliba xilligii abubakar khilaafadii abuubakarna saasay ahayd oo furaadaa baa loo tukan jiray iyo qeybtii hore oo waxa weeye khilaafadii cumar saasaa loo tukan jiray falamaa kaana fii waqti cumar markay cahdigii cumar ahayd cumar ibn khadaab radia allahu canhu dadkiina cid maanta wax waajibinaysa ayna jirin nebigiina dhintay calayhi salaatu wassalaam ayaa cumar hameyn hameynada ka mida masaajidka soo galay wuxuu arkay dadkii oo nin walba gaarkiisa isaga tukanayo oo nin walba gaarkiisa isaga tukanayo markaasuu wuxuu yidhi innii araa waxaan arkaa low jamactu haaulaa'i haddaan kuwaanta jamciyo calaa qaari'in waaxid hal imaam haddaan u sameeyo lakaana amthal saasaaba fiicnaan lahayd leannu hadda khashyo laga baqayo ma jiro nebiga waa dhintay waxba la waajibin mayo humma cazama wuu go'aansaday cumar ibnu khadaab uu ku ijtihaaday wuu go'aansaday dadkiibuu jamciyey kulligiin soo ururuu yidhi ubay ibni kacab ayuu amray iyo tamiim ibn aws daari oo waxa weye laba qaari ahaa ayuu amray tujiyu yiri dadka tujiya oo imaamu noqda oo jamaaco ka dhiga halkaas ayuu marka cumar ibn khadaab nooleeyey sunnaha ah marka waa sunne ayuu nooleeyey uu nebigu sameeyey ayuu nooleeyey ee ma aha sida dadka qaarkood u fahmeen markuu cumar ibn khadaab yidhi nicma bidcatu haadihi markuu yidhi ma aha inay u jeedaan inuu cumar bidco la yimid ma aha macnuhu ee waxa weeye wax nebigii ka dambeeyey oo la nooleeyo oo waxa weeye xilligii nebiga inta la joojiyey lasoo nooleeyo tanaa ugu wanaag badan taasaa laga wadaa ee salaata taraawiix nebigaa tukaday calayhi salaatu wassalaam saxaabadana la tukadeen waana salaatu leyl waa isku mid wood masalada labaad aan kaga hadlayna waxay tahay cadadu rakacaatiha meeqaa la tukanaya iyo kayfa yusallaa see loo tukanaya marka masalada hore haddaan ku horumarno oo ah cadadka la tukanayo koob iyo toban ragcadood baa la tukanayaa sida saxiixa ah kasoo dadku isku khilaafeen oo waxa weeye madaahibta iyo waxa weeye aad baa laisugu khilaafsan yahay qaar baa dhowr iyo labaatan tukanaya saddex iyo labaatan qaar koob iyo labaatan qaarba in bay tukanayaan laakiin waxa weeye khayru lhadyi hadyu nabiy sala allahu caleyh wasalam hadyi la raaco iyo dariiq la raaco kii nebiga ugu fiican waxaana kuu caddaynaya nebigu koob iyo toban ragcadood buu tukan jiray caaisha radiallahu canha ayaa la weydiiyey oo waxa weeye abu salama sida xadiidka uu warinaya imaamu albukhaari can abi salama caaisha ayuu weydiiyey oo yidhi kayfa kaana salaatu leyli salaatu rasuuli llahi sal slam see bay ahayd faqaalat waxay tidhi caaisha radia allahu canha maa kaana yaziidu rasuulu llahi sala allahu calay wasalam fi ramadaan walaa fi gayrihi calaa ixdaa casharata ragca kama ziyaadin bay tidhi kama ziyaadin nabiga calayhi salaatu wassalaam ramadaan iyo ramadaan la-aanba koob iyo toban ragcadood weligii kama ziyaadin weligii kama siyaadin ayay tiri markaasay tilmaanto waxay tiri seebuu marka u tukan jiray waxay tiri kaana yusallii arbacan afar buu tukan jiray yusallii arbacan ay afar ragcadood xadiid kalaa caddaynayo waxa weeye salaatu leyli matna matna marka laba kayfiyey ku bannaan tahay salaatu taraawiix iyo salaatu leylkuba in laba laba ragcadood loo tukado oo xadiidka ibnu cumar oo bukhaari iyo wariyeen salaatu leyli matna matna iyo xadiidkan laysku fasiro iyo in afar afar la israaciyo afar xiriira oon atixiyaad u dhaxaynin in la tukado oo la yidhaahdo yusalli arbacan afar buu xiriirin jiray oon atixiyaad u dhaxaynin markaase waxay tihi falaa tas'al ha weydiinin can xusnihinna wa tuulihinna ha y weydiinin macnaha wanaagooda iyo quruxdooda si u tukanayey iyo dheerarka iyo qiraa'ada uu ku tukanayay ha weydiinin bay tiri taas waxa weeye lagama jawaabi karo aad buu u dheerayn jiray aad buuna u qurxin jiray weeye uma yusalli arbacan haddana afar buu tukan jiray falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihinna ha weydiin bay tiri taas sideed soo marka ma aha uma yusalli halaatan saddex buu markaa tukan jiray oo witriga marka witrigana labuu ku bannaan yahay in laba ragcadood la tukado hal ragcadoo witrigaana loo dambaysiiyo ama saddexda witrigaaba la israaciyo oo waxa weeye xiriir loo tukadana ku bannaan tahay marka kayfiyatu salaati taraawiix laba sifo baynu ku khulaasaynaynaa kow in la yidhaahdo salaatu taraawiix waxaa la tukanayaa laba labo toban ragcadood oo laba sideed ragcadood oo laba laba markii la tukado salaatu taraawiix waa la tukaday witrigiibaa haray laba ragcadood oo wit witrigu waa saddex ragcadoode laba inta la tukadoo la atixiyaadsado in laga baxo haddana markaa ragcad loogu dambaysiiyo kayfiyadaas waa kayfiyada mashhuurka oo u badan yihiin dadku kayfiyada labaad waxay tahay afar in la tukado haddana afar la tukado haddana saddex la tukado iyadana waa bannaanta oo kayfiyadaana waa loo tukan karaa marka sidaasuu nebigu u tukada koob iyo toban ragcadood iyo isaga oo u tukaday afar afar cumar ibna khadaab radiallahu canhu isaguna markii uu ubay ibna kacab sida uu imaamu maalik ka warinaya can saa'ib waxa uu yidhi cumar ibna khadaab radiallahu canhu markii uu jamciyey saxaabadii oo ku jamciyey inuu waxa weeye tukadaan oo jamaaco tukadaan amara wuxuu amray buu yidhi ubay iyo tamiim waxa uu amray inay tujiyaan koob iyo toban ragcadood inay tujiyaan markaasuu tilmaamo wuxuu yidhi koob iyo toban ragcadood bay tujin jireen oo aad iyo aad u dheer dheer wa kaana alqaari qofka qaariga ah oo xaafidka ah oo tujinaya imaamka ah waxa uu ku tujin jiray yaqra'u almi'iin boqolaal buu akhrin jiray ay aayado badan oo waxa weeye ayuu tujin jiray ilaa waxa weeye la daala buu yidhi xataa nactamida cala alcasiy min tuuli alqiyaam ilaa aan waxa weeye cuskanno ulaha oo nin walba ushiisa cuskado sida loo dheeraynayo oo aad iyo aad loo dheeraynayo ayagoo samayn jiray wey maba aanu ka bixi jirin buu yidhi ilaa waagu soo baryayo marka waagu soo baryayo ayaanu ka bixi jirnay marka kayfiyatu salaati taraawiix waa saas in la dheereeyo in waxa weeye labalaba loo tukado ama loo tukado afar afar intaba way ku bannaan tahay laakiin inaan laga badin koob iyo toban ragcadood weeye sida wanaagsan oo sunnaha nebiga waafaqaysa calayhi salaatu wassalaam Mm. wixii intaa ka soo haray waa aathaar daciifa oo ay leeyihiin eh, saxaabadii baa sidaa tukatay sheekh albani raximahullah kitaabkiisa risaaladiisa la yidhaha salaatu taraawiix ayuu kaga hadlay axaadii aathaartaasi inay wada daciif tahay atharka cumar uu koob iyo tobanka ragcadood ka dhigay unbaa saxiixa uu imaamu maalig warinayo salaatu taraawiix fadli iyo wanaag bay leedahay waa qodobka ugu dambeeya waxaynu ka dhigaynaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa tilmaamay xadiidka bukhaari iyo warinayaan can abi hurayra nabigu waxa uu yidhi man qaama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbihi qofkii istaaga oo salaatuleyl u istaaga waxa weye bisha ramadaan isagoo iimaanan ay ilaahay darti ay ka tahay oo rumaysan inuu ilaahay ugu dhowaanayo cibaado ay tahay haddana waxtisaaban ilaahay ajar kaga raadinaya gufira lahu maa taqadama min denbi dunuubtiisii soo hormartay baa loo dhaafaa ilaahay dunuubteenna ha dhaafo marka waa inaynu ku dadaalno inaynu horta bal salaatu taraawiix lagu dadaalo bisha ramadaan Mm. waxa kale oo uu abu hureyre wariyey inuu nebigu tarkiibin jiray oo jeclaysiin jiray dadka salaada salaad taraawiix laakiin uunan ku waajibinin marka waajib ma aha salaatu taraawiix waa sunne waxa weeye qofkii awoodo weeye ee waxa weeye lagu waajibin maya dadka oo waajib ma aha qofku hadduu awoodi kari waayo laa xaraj waxa weeye wax dhibaato ah male oo dad badan oo waxaa jira shaqadii iyo howlo badan iyo awoodi kari waayo marka wax dhibaato ah male inay waxa weeye ama guryahoodaba isaga tukadaan hadhow marka qiyaamu ramadaanna waxaa loo jeedo waa salaatu taraawiix fadligaa iyo wanaaggaas ay leedahay mas'ale ayaa culummadu ka hadleen ayuhumaa afdal in jamaaco lagu tukado iyo inuu qof walba gaarkiisa u tukado a'immadu waxay u badan yihiin oo culummadu u badan yihiin sidaa saxaabadu ay sameeyeen nebiguna sameeyey inay waxa weeye fadli badan tahay in lagu tukada jamaacada oo imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo jumhuurulculamaa iyo saasay fadilayaan laakiin culummada qaar ba sida imaamu maalik iyo rag raacay ayaa waxay yidhaahdeen waxaa fadli badan inuu qofku keligii tukado oo waxay u deliishadeen xadiidkii oranayay nebiga calayhi salaatu wassalaam afdalu salaati almar'i qofka salaadiisa waxa ugu fadli badan waxa weeye inuu gurigiisa ku tukado ila almaktuuba tan waajibka ah mooye marka xadiidkaas oo caamay deliishadeen laakiin maadaama nebiga calayhi salaatu wassalaam uu jamaaco ku tujiyey saxaabadiina ay jamaaco ku tukadeen waxa weeye oo masaajidka ku tukadeen cumarna uu amray in saa loo tukado fadliga iyo wanaaggu waxa uu ku jiraa in loo tukado sidaa wanaagsan oo jamaacada lagu tukado lacalla waxaa dhici kartaba qofku hadduu yidhaahdo gurigan isaga tukan inuu ka caajiso marka labadaba waa bannaan tahay ilaahina hayna waafajiyo sidii khayrku ku jiro walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin